waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cau xariijin soomaali si waxaan u aragnay wanaagsan oo togan ama positive aan u aragnay waxay ahayd warbixin inteeda badani si fiican u taalla wax badan oo xaqiiqo ah ka sheegtay cabdikariim sheekh muuse iyo habka loo dhiibay guddiga baarlamaanka waan u mahadnaqaynaa si walow aan is leenahay heerkii ugu fiicnaa mayna gaadhsiinin haddana heer aada u fiican bay gaadhsiiyeen oo u qalma guddi baarlamaan ah oo heer qaran ah oo baarlamaan soomaaliyeed ah oo qadiyad nin soomaali ah oo muwaadin ah ka hadlaysa oo cadow shisheeyaa loo dhiibay waxaan is leenahay way ku habboon tahay
marka jawaabtii hore ee dowladdu ay ka bixisay tani way ka duwanayd marka labadaa jawaabood ee kala duwan oo dowladda ay dhinacyadeeda kala duwan qaybta fulinta iyo qaybta sharciyaynta labaduba ay saa uga soo kala baxday maxaad ku fasiraysaana idinka jabad ahaan waxaan ku fasiraynaa xukuumadda niman qurba joogahoo iska soo orday baa jooga niman aan khibrad dowladeed lahayn niman aan mabaadiida soomaalidu ku dhisan tahay ba aada uga dheragsanayn niman aan soo akriyin ta taariikhda iyo mawaafiiqda iyo murtida u taalla ummadda soomaalida ee qarankan soomaaliya ay madaxda u yihiin lagu dhisay ee uu lixdankii sano ee soddonkii sano ee u dambeeyey kusoo dhisnaa ee uu ku taagan yahay soomaali weynta iyagoon fiirinin bay ka jawaabeen marka waxaan islenahay khibrad la-aan baa haysa wadani dara haysa waxaa haysaa bisay la-aan baa hayaan isleeyahay marka guddigana guddi baarlamaan ah oo shacbi weynaha soomaalida shan iyo labaatanka milyan matala oo aqoon-yahano iyo qaanuun-yahano iyo rag siyaasiyiina iyo wadaniyiin aan aan aan gaadhin mustawe ay cid kale u khuduucaan ama u jilba joogsadaan baarlamaan ka kooban baa tanna soo diyaariy tanna niman sukaankeen ahoo qurba joog isu soo ururtay ahoo aan vision ama aragti midaysan lahayn taariikhda soomaalida si midaysan u wada aqoonin siyaasad midaysan oo dibudhiska qaranka soomaaliyeed iyo mid midaysan oo etoobiya iyo derisiyada iyo lagu eego aan midna lahayn sidaa inay u kala yaallaan baan u aragnaa
haddii aan eegno go-aankaas soo baxay ee xukuumadduna markii hore ay ku tilmaantay jabhadda onelf inay argixiso tahay cabdikariinna ay tidhi howlo ama falal ka dhan ah dowladda ayay ayuu ka waday gudaha marka soomaaliya tanna sidoo kale arrintii arrin ka soo horjeedda ay sheegtay oo jabhadda onelefna argagixisa ma aha ay tidhi cabdikariinna markaa la qabanayay kumuusa jirin ay tidhi ma is leedahay markaa shacabka soomaalida iyo dowladda markaa isku dhan wax uma wadaanoo dowladduna hawshaasay iska wadatay shacabka soomaalida oo ay haatan matelayaan oo baarlamaankuna marar badanna ay caddeeyeenna dhan kale u socdaan miyaad ku fasiraysaa sidaasaan ku fasiraya maxaa yeelay shacabka soomaalidu in calankiisa iyo gobonimadiisa la kufsado ma ogolo in ayna maanta halganka ogaadeen iyo oon laf taageerin waa laga garaabi karaa laakiin inay etoobiya boolis u noqdaan oo dad soomaaliya intay u masabidaan oo dad soomaaliya u xidhxidhaan oo u jirdilaan raalligelinta etoobiya shacabka soomaalida iyo calankiisa iyo goonimadiisa iyo cid mas-uuliyadda sheeganaysa kama suuro gasho nimankana karaamada ummadda soomaaliyeed iyo dowladnimada macdaheeda iyo sababtay soomaali reer yurub isu dhaafisay sababtay calanka u samaysatay sababtay xuduudda iyo ururada caalamiga uga mid tahay siyaadada qaanuuniga ee caalamiga u haysato nimanaan aadba ugu mashquulsanayne meelaha niman saa labadaasi ku kala duwan yahy marka shacbiga soomaalidu inuu dheragsan yahay xoog badan yahay ciidamo badan leeyahay midna maaha laakiin karaam buu leeyahay isla weyni buu leeyahay sharaf buu leeyahay madax banaani buu leeyahay qadarin buu mudan yahay hadii la qadarin waayana la mahdin maayo saasuu og yahay marka shacabka shacabku waa goob qoladan matelaysana waadi kalay haysaa jabhadda dhankeeda haddaan fiirino maxaa khasaare ah oo arrintaasi inaga soo gaadhay ama maxaa faa'iido oo arrintaa inaga soo gaadhay labada dhinac khasaare way jirtaa awal markii ugu horreysay fi taariikh dawlad soomaali ah oo xil ka saaran yahay inay ogaadeen iyo xoreyso oo xil ka saaran yahay inay taageerto oo dhiig ku bixisay hadda ka hor oo dad kaga dhintay kumaan kuma oo hanti malaayiina ku baxday oo qarankii soomaaliyeed u burburay oo eedo siyaasi iyo colaado siyaasi u gashay oo dhibaato usoo martay ogaadeenaya darteed jamhuuriyaddii saas ahayd iyo waxaa suuro gashay mas-uul ka mida ciidankii xoogga dalka soomaaliya oo laba jeer ku dhawaacmay isagoo etoobiya dagaal kula jiro oo soomaaliya ka difaacaya in loo dhiibo etoobiya khasaare weyn oo waxa weeyaan akhlaaqda iyo sharafta iyo dadka soomaalida soo gaadha weye annagana meel kastoo haybadda soomaalidu hoos ugu dhacdo wayna xanuujinaysaa waynana saamaynaysaa cadowganagana way kibrinaysaa ruuxa soomaaligana hoos bay udhigaysaa khasaaraha dhankaasu ka leeyahay dhanka faa'iidada waxaa weeye dadka soomaaliyeed qadiyaddii bay kusoo dhoweysay indhahay u furtay waxa la isku haystay ogaadeen waxa qadiyadan iyo cidda wadaiyo oona laftay ogaadeen taageero badan bay muujiyeen heel badan bay muujiyeen waxay muujiyeen qoyskii bay taageero u muujiyeen ree cabdikariin sheekh muuse jabhaddii bay taageereen calamadii bay la soo baxeen kulligana oon lafa bay dheheen kulligana qalbi dhagaxa bay dheheen etoobiya iyo dabadhilifkii u qaqabtay cabdikariinba way eedeen labaduba dhanka kaleete dowladda arrintani saameyn weyn inay u geysatay ayay dadka qaarkii rumaysan yihiin idinku dareenkaa minugu jiraa dawladda already dead way dhimatay way dhimatay dawladdaasi waxaana la tag iyadoo kolkii horeba vision xoog badan aan lahayn caatifo iyo wadaniyiin baan nahay keliya oo afka baarkiisaa ku socday dadka soomaaliyeedna usaa ku taageeray oo isa soo tari weyday yaa nabarkani ku dhacay markaase haddana kan guddigu ku dhacay marka inay dhimatay baanu ku qiyaasaynaa maadaama oo hadda baarlamaanka iyo xukuumadduba ay isku dowladda dhexdeeda un ka tirsan yihiin laba kala hay-adood ay yihiin ma dhihi kartaa dad tayaaraad ama dhinacyo kala duwan oo iskhilaafsan ayaa dawladdii ku dhex jira oo qolana ay qadiyadda iyo howlaha noocan oo kalea ay ku fududdahay qolana dee soomaalidii iyo sistamkii hore weli ay ku dhegan tahay labadaa dhinac ma lagu fasiri karaa inay ku loolamayaan ama soomaaliya majaraha dadka u haya ha waa lagu fasiri karaa maxaa yeelay way muuqataa go-aanka guddigay ka muuqataa in meelo lugta la jiidahayay in lala dagaalamay bay ka muuqata waxaa dhanka kale ka muuqdan go-aanka guddiga baarlamaankuuda taageeray shacbiga soomaaliyeedna wuu irtiyaax iyo inuu inuu farxad dareemay siday go-aanka baarlamaanku u dhigay ama guddigu say usoo dhigeen arrinta iyo inay diidmadii ay diideen diidista cabdikariin iyo dhaqanka dawladda diidmadii ay diideen shacbiga soomaliya inay ku saxraadeen bay ogaadeen marka kama madhna dad shisheeye abaabushay inay xukunka soomaaliya dhex socdaan dhanka kalena shacbiweynaha iyo soomaali weynta inteeda badan inay fayowdahay oo gob tahay oo wax isu tahay oo isla weyn tahay oo xor tahay oo isku kalsoon tahay oo inay soo noqonaysa aaminsan tahay soo noqon doonto soo noqon karta aaminsan tahay labadaa tiyaar wa way isgarab socdaan hawshan ma cabsi badan bay ina gelisay oo khataro badan ay muuqdaan mase dhiiragelin baad ka hesheen hadda marka labada dhinaca markii hore iyo markii dambe aad iskusoo gunaanado isuma dhowo hawshan geesinimayna gelisay taageeraan ku hellay heel iyo garab garibsaag baan ku hellay waxaan ku hellay muxuu ahaaye caanbixid waxaan ku hellay xog ogaanimo dadka soomaaliyeed iyo caalamkii iyo geeska afrikaba noqday marka dareenka dadka soomaaliyeed waa la yesayey laakiin markii la qodoqodeeya annagana faa'iiduu noo noqday dhinacyadii negativeka ahaa ee maamulka soomaaliya ku jira iyo iyo etoobiyana wuxuu ku noqday wuxuu ku noqday muxuu ahaaye waran buu ku noqday dhanka kaleete cabdikariim qalbidhagax isaga ma jirtaa wax hadala ama maadaama wararkani haatan guddidu ay soo saartay wax rajo ood ku xidhaysaan in hawshaasi ay bilow noqoto oo ninkaas ama dib loo soo celiyo ama dib loo furo arrintiisa haddee baarlamaanka soomaaliyeed cabdikariim sheekh muuse sarkaal sare oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed u ahaa nin gobonimo doon oo soomaali u ahaa walaalkiibaa sarkaal ciidamada soomaaliya ahaa lixdan toddobaatan iyo toddobadii buu ku cagabeelay walaalkii isagoo taangi ku jira isagaa ku dhaawacmay sideetamadii laba jeer qoyskooda o dhan aabihii baa leega ahaan jiray reerkooda o dhan baa halgamayaala sideed ruuxoo reer sheekh sheekh muuse abe iyo etoobiya dishay waxa weeye cabdikariin sheekh muuse min damuhu wa laxmuhu ayuu u yahay soomaali calanka soomaaliyeedna kuwan maanta horrada isaga ka xige marka baarlamaanka soomaaliyeed su-aal baa u taalla inay muwaadinkaas qaanuunka soomaalida iyo dastuurka soomaalida calanka soomaalida iyo jamhuuriyadda soomaalida waxay ku dhisan tahay cabdikariin sheekh muuse muwaadin number number ko buu noqonaya sidaa hadduu yahay muwaadinka koowaad noqonayo go-aankan ay soo saareen gacandhaaf iyo iyo qaanuun darro iyo xadgudub loogu dhiibay etoobiya soo celintiisa marka baarlamaanka yani way hor taallaa iyo dawladda soomaalida iyo ciddii mas-uul u ah calanka soomaalida waxayna ila tahay arrintaana su-aal weyn bay etoobiyana hordhigaysaa dawladda soomaalida oo baarlamaanka u horeeyo xukuumadda ku jirtana su-aal weyn bay hordhigaysaa arrintaas
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali